bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal asalaamullaahi calaykum waa subaxnimo khamiisa labaiyo labaatanka bisha februaayo sannadda labada kun sideed iyo toban qodobada wararka oo saaka idiin hayo raadiyo muqdishona waxaa ugu doroon qabanqaabada munaasabadda sanad guurada siddeed iyo afartanaad ee kasoo wareegatay markii la aas-aasay ciidanka asluubta soomaaliya ayaa ka socota magaalada muqdisho iyadoo munaasabadaasina ay ka qaybgalayaan madaxda sare ee dalka taliyaha xilka baneynaya ee ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo taliyaha cusub ee magacaabanaya ciidanka asluubta ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda sanad guurada siddeed afartanaad ee kasoo wareegatay markii la aas-aasay ciidanka asluubta soomaaliyeed waxa ay u direen ciidanka asluubta iyo saraakiishooda gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa xukuumadda ugu baaqay in la howlgeliyo shan xarumood oo ay ka mid tahay xarunta maktabadda iyo tiyaatarka qaranka wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa magaalada nairobi kulankula qaatay dhigiisa dalka kenya iyaga oo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xidhiirka labada dal shir looga hadlayo amniga deegaanada jubbaland oo lagu soo gabagabeeyey magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland iyadoo shirkaasina laga soo saaray go-aana wax lagaga beddelayay qaabka loo maareeyo ammaanka jubbaland qaar ka mid ah culimaaudiinka soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada boosaaso ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya inay ka qayb qaataan fududeynta gudashada waajibaadka xajka wararka dibaddana waxaa ugu dooroon waxaa baaqday kulan ay yeelan lahaayeen kuuriyada waqooyi iyo maraykanka intaasi oo qodobada wararkayga saaka ugu door karoona u diyaargarooba dhegeystayaal warkaasi oo dhammaystiran kulowdeen anbaqaada insha allah
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi warkii oo kooban ay ahaayeen mar kale kusoo dhawaada warkii oo fidsan qabanqaabada munaasabadda sanad guurada siddeed afartanaad ee kasoo wareegatay markii la aas-aasay ciidanka asluubta soomaaliya ayaa ka socota magaalada muqdisho iyadoo munaasabadaasi ay ka qaybgalayaan madaxda sare ee dalka qabanqaabada munaasabaddan oo ka socota xarunta cusub ee ciidanka asluubta oo xaruntoodii hore ah kollow loo howlgeliyey ayaa waxaa hadduu allah awoodi lahi raali ka noqda ka qaybgeli doona madaxda sare ee dalka haddaba taliyaha ciidanka asluubta ee xilka waneynaya dhowaan ee haddana sii haya ayaa waxa uu faahfaahin raadiyo muqdisho saakey uga bixiyey qaabka ay qabanqaabada munaasabadda u socoto isagoo sidoo kalena hambalyo u diray saraakiisha saraakiil xigeenada dableeda waalifleeda iyo dableeda ciidamada asluubta bismillahi raxmaan raxiim maanta horta waa maalinta ciidanka asluubta sanad guuridii afartan iyo sideedaad waaye marka si fiican bay u socotaa si fiican waa loo abaabulay waxa weyaan boqolkii boqol waaye hor sare maraysa haddana maaragtay mardhow ay ballaaban rabta haddii ala yidhaahdo waayahay bal mas-uuliyiin dowladda federaalka idinkala soo qayb galaya maxaa nooga xusi kartaa
kolley waxaan umalaynaya madaxda dawladda waa kasoo qayb galaysa labadamina u waaweyn mid kamida waa imaanaya marka hadda macnaha waxaan rajaynaya inuu imaado ra-iisul wasaaraha ballantaadu saas waay waayahay bal fariinta aada diraysa ee taliya maxaa kaloo ka mid ah
waxaan leeyahay horta waxaweya sanad guurida afartan iyo sideedaad ciidanka asluubka soomaaliyeed laba labaatanka febraayo waxaan leeyahay hajirta ha joogto waxaan salaamayaa maadana maaragtay sareeyayaasha ciidanka asluubta dhammaan maaragtay ciidanka asluubta dableyda iyo alifleyda xaafiskooda iyo caruurtooda ayaan salaamayaa waxaan leeyahay si wanaagsan ku noolaada si fiicanna waxaan leeyahay aloola shaqeeyo maaragtay muxuu ahaa generaalka hadii bedelay waxaweyan waxaan iska meerto waaye hadana waxa- waxaan waxaan aad raalli ugu nahay maaragtay ee iskala bedelka oo oo qurux badan oo meesha ka dhici raba haddii la yidhaahdo
taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed ee dhowaan xilka wareejinaya ayuu ahaa oo qabanqaabada munaasabadda ka hadlayay haddaba taliyaha cusub ee dhowaan loo magacaabay ciidanka asluubta soomaaliya inuu hogaamiyo sareye guud bashiir maxamed jaamac bashir goobe ee waxuu hambalyo u diray ciidamada asluubta sanadguuradooda sideed iyo afartanaad ee ay u dabaaldegayaan maxamed kaafi sheekh abuukar ayaa soo koobaya
taliyaha cusub ee ciidanka asluubta soomaaliyeed sarreeye guud jenaraal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe ayaa hambalyo u diray taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya sanad guuradoodii afartan iyo sideedaad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay oo ahayd sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii sanad guurida afartan iyo sideedaad ee kasoo wareegatay ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaan ugu hambaleynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo sidoo kale saraakiisha iyo saraakiil xigeenada alifleyda iyo dhammaan dableyda iyo xaasaska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayuu yidhi taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ee cusub jenaraal bashiir goobe sanad kasta maanta oo kale labaiyo labaatanka bisha februari ayaa loo dabaaldegaa markii la aasaasay ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey ciidanka asluubta ay wadeen diyaar garow ku aadan dabaaldega maanta
gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa xukuumadda ku booriyey in muhiim ay tahay helitaanka shan xarumood oo ay ka mid tahay xarunta maktabadda iyo tiyaatarka dib loo howlgeliyo maxamed nuur maxamed shariifka wariyaha warbaahinta qaranka ee golaha aqalka sare ayaa warkaan inoo faahfaahinaya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane cabdixaan sheekh cabdulaahi ayaa xukuumadda federaalk soomaaliya usoo jeeday in ay ku dadaasho hirgelinta iyo gacan ku-haynta xarumaha akademiyada cilmiga fanka iyo sugaanta akademiya goboleedka aga golaha murtida iyo madadaalada maktabadda iyo laibreriga oo muhiim u ah dowladda xarunta golaha murtida iyo madadaalada waa muhiim in dib habeyn lagu sameeyo sababtoo ah ayuu yidhi gudoomiyaha waa isku xidhaha dowladda iyo shacabka fanaaniinta waxaa loo baahan yahay in noloshooda caafimaadkooda iyo qalabkooda ay ku shaqayn lahaayeenba wax laga qabto shan meelood shan xarimood waxaan rabaa inaad xoogga saarto sidii ay u hergeli lahaayeen ee u noqon lahaayeen meelo shaqadii ka socoto mid waa tanaynu hadda fadhino midna waa aga xarunta loo samayn doono waa tiyaatarka waa laibreriga iyo iyo museumka museum shantaasi madxafka madxafka mudane prime minister shanta xarimood horta shantaas weeye waxa ii soo raaca waa fanaaniinta soomaaliyeed qaybaha kala duwan abwaaniinta heesaaga musig hadda waxaynu arkaynaa halkaas xabo ayaa organkaasa yaa fanaaniinta soomaaliyeed ay heesaha markay sameyn dhadhan ma leh waxaan kuu soo jeedinayaa inaad qalabkii muusiqada ee badankiisu dhaqankeenna ahaa in la helo gudoomiye cabdixaan sheekh cabdulaahi ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabad lagu qabtay xarunta akademiyada cilmiga fanka iyo sugaanta ee afka hooyo
wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa magaalada nairobi kulan kula qaatay dhigiisa dalka kenya iyadoo labada wasiirna ay ka wada hadleen xoojinta labada dal wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahad ciise cawad ayaa kulanka uu la qaatay dhigiisa dalka kenya danjire monika juma waxa ay labada wasiirba uga wada hadleen sida loo xoojin lahaa xiriirka iskaashiga iyo daris wanaagga ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya sidoo kale waxaa labada wasiir ay isla soo hadal qaadeen in la sii adkeeyo heshiisyadii hore ay u wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo kenya sanadkii aynu kasoo gudubnay ee labada kun toddobiyo toban danjire mahad ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya iyo danjire monika juma wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ayaa labaduba xilkaasi dhowaan loo magacaabay iyadoo kulankan uu noqonayo kulankii ugu horeeyey ee labada wasiir ay si rasmi ah u wada yeeshaan shir laga hadlayay amniga deegaanada jubbaland oo ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada kismaayo ee xarunta jubbaland eeda kulankaasina laga soo saaray qodobo muhiim u ah ammaanka jubbaland aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warkan kismaayo inooga soo diray
shirkan oo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey ka soconaya magaalada kismaayo ayaa diiradda lagu saarayey adkaynta ammaanka guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaana ka qaybgelayey mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee dowlad goboleedka jubbaland iyo madax ka socotay beesha caalamka waxaana intii shirkaasi uu socday laga soo saaray qodobo muhiim u ah ammaanka guud ahaan deegaanada jubbaland waxaana qodobadii laga dooday ka mid ahaa howlgallada amniga lagu xaqiijinayo xiriirka ka dhexeeya amisom iyo ciidamada dowlad goboleedyada iyo ciidamada xoogga dalka iyo sida ay uga howlgalaan deegaanada jubbaland dhismaha ciidamo booliisa oo tayo leh iyo sidoo kale qalabaynta ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka jubbaland xoojinta howlgallada ka soconaya deegaanada jubbaland iyo la dagaalanka xagjirnimada iyo arrimo kale markii shirka uu soo gabagaboobay kadib ayaa waxaa ugu horreyn saxaafadda la hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan waxaana uu sharaxaad ka bixiyey qodobadii laga dooday
arrimaha muhiimadda u leh marxaladda kala guurka su-aalaha howlgalka amniga haddii amsom joogta xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dowlad goboleedyada ay la howlgelayaan su-aalo la xiriira hay-adaha horumarinta hay-adaha amniga iyo saraynta sharciga dhaqangelinta sharciga soomaaliyeed xoogga dalka soomaaliyeed iyo xaaladdu ku sugan yahay deegaanka ee dowlad goboleedyada booliiska caadiga ah ee dowlad goboleedyada ciidamada daraawiishta ka howlgala dowlad goboleedyada iyo qaab dhismeedkooda dhaqdhaqaaqyada hadda socdo isgaarsiinta caafimaadka taageerada nolosha ay helaan ciidamada howlgallada istaraatiijiyadda xilliga dhow sida ay isula howlgalaan amsom iyo ciidamada deegaanada aad iyo aad arrimaha hagaajinta xuquuqul insaanka xaqiijinta qaab howleedka sharciga su-aalo ku saabsan howlaha taageeridda xasilidda maamulada degmooyinka dhisidda cadaaladda la dagaalanka xagjirnimada
shirkan looga hadlaya amniga jubbaland ayaa waxa uu ku soo beegmayaa wakhti afar labaatankii saac u dambeeyey howlgalladii ugu xoogganaa ee ka dhacayaan deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada kismaayo iyadoona ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka jubbaland ay gaareen guulo wax ku oola iyadoona inta badan ay la wareegeen tuulooyin dhowra oo ku yaalla dhinaca waqooyi ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada kismaayo
qaar ka mid a culimaa diinka soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada boosaaso ayaa ugu baaqay madaxda dowladda in ay qayb ka qaataan sidii loo fudayn lahaa gudashada waajibaadka xajka sheekh maxamed maxamuud faarax oo warbaahinta la hadlay kulanka kadib ee faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha baaqa ah ee kulankooda ay culimmadu ka soo saartay
madaxda iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah kuwa maamul goboleedyada kuwa safaaradaha iyo arrimaha dibadda sharaaciga iyo dadka ku lug leh arrimaha xajka dhinacay doonaan ha ka soo galeen wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ee federaalka iyo heer gobol labadaba waxaan u soo jeedinaynaa inay ilaaliyaan masaalixda ummadda ee la xiriirta fududeynta xajka iyo cumrada ayaan u soo jeedinaynaa hadalkayagu wuxuu ka indilaaqayaa waajibkii culimmada saaraa ee naseexada ahaa inay ummadda u naseexeeyaan dhammaantood waxaan uga naseexaynaynaa in qof xajin lahaa sabab takrifal iyo dhibaato uu la xajin waayo ama haddii ilaa kuu runyahay culays la cusleeyey arrintaas lala xajin waayo waxaanu leenahay labadaas culays oo muddooyinkan sannadahan dambe aadka looga dhawaaqayey oo warbaahinta la isu marinayey oo dadku goob walba uga hadlayey oo ah qiimo qaali ah iyo khidmo liidata adeeg liidata
halka markaasi aad kala socotaanna waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aqalka cad ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in wakiilo ka socday kuuriyada waqooyi ay isaga baxeen kulan ay la yeelan lahaayeen madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ergada ayaa isaga baxay kulanka waxyar kadib wax ka yar laba saacadood ka hor inta uusan bilaaban waxaa lagu waday in kulankan uu ka dhaco caasimadda kuuriyada koonfureed ee seol kulanka ayaa la baajiyey kadib markii uu madaxweyne ku-xigeenka maraykanka cambaareeyey tacdiyada xuquuqda aadanaha ee kuuriyada waqooyi uuna ku dhawaaqay qorshe cunaqabateyn cusub oo dhaqaale lagu soo rogi doono madaxweyne ku-xigeenka maraykanka waxaa lagu waday inuu kulan la qaato ergada pyonyan oo ay ku jirto kim yon jon oo ah gabadh la dhalatay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ma jirto ilaa i hadda wax wara oo ka soo baxay dhanka kuuriyada waqooyi oo ku saabsan kulankan la baajiyey warkii caalamku aad kala socoteen raadiyo muqdisho saaki oo subaxnimo khamiis ah labayo labaatanka bisha februaayo sanada labada kun sideed iyo tobanna waa inageynta waad ku mahadsantihiin dhegeysiga ila socodka warkayaga saaka cidda warkeena uu sheego waxa ay dib uga heli karaan barta internetka aynu ku leenahay ee raadiyo muqdisho dhandeed insha allah warka saaka waxaa farsameynayey cabdisalaan mukhtaar